bismillaahi raxmaan iraxiim subax wanaagsan dhegeystayaal ramadaan kariim kuna soo dhowaada warka subax ee dalsan qodobada saaka ugu dooroonna waxaa ka mid ah doorashada kursi ka mida golaha shacabka baarlamaanka kow iyo tobanaad ee dalka oo maanta lagu wado inay ka dhacdo deegaan doorashada labaad ee hirshabeelle ciidamada daraabiishta galmudug oo howlgallo qorshaysan ka fuliyey deegaan ku yaala koonfurta gobolka mudug howlgalkaasina waxa ay ku burburiyeen gaari sidii qaraxyo wasaaradda amniga oo amartay hay-adda socdaalka inay kala laabato warqadda dalku jooga wakiilka midowda afrika ee soomaaliya faranseeska modheera uu dhowaan ra-iisul wasaare rooble ku amray in dalku isaga baxo guud ahaan wasiirka amniga soomaaliya oo sheegay in dalka ay ku soo wajahan tahay khatar xooggan oo ku aadan arrimo kala duwan oo amniga liduko ah hay-adda bisha case imaaraadka carabta ayaa waxaay howlgallo waxa ay gurmad ka wadaa gudaha dalka soomaaliya gaar ahaan gobolka banaadir waxa ayna deeq kala duwan oo raashin ay gaarsiisaa dadka masaakiinta ah ee ku sugan qaar ka mid a degmooyinka gobolka banaadir wararka dibadda warkeenasi waxaad ku dhegaysan doontaanna waxaa ugu doroon ra-iisul wasaarihii dalka bakistan oo xilka laga qaaday iyo dowladda sacuudiga oo shaacisay in dumarka dalkaasi qaangaarka ah safri karaan maxram la'aan
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega 3g iyo 4g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega 3g iyo 4g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
subax wanaagsan dhegeystayaal waa axad taariikhduna ku beegan tahay tobanka bisha abriil sanada laba kun iyo labaiyo labaatan intii aada maqasheen dulmarka warka subax ayay ahaayeen markana kusoo dhawaada warkii oo intaasi ka faahfaahsan haddii aan ku bilowno guddiga hirgelinta doorashooyinka heer dowlad goboleed ee hirshabeelle ayaa waxaa la filayaa in maanta waxada ay magaalada jowhar ee caasimada hirshabeelle ku qabtaan doorashada kursi ka mid a golaha shacabka baarlamaanka kow iyo tobanaad ee dalka qorshaha shalay ayuu ahaa in kursigan la qabto doorashadiisa saddexda kursi balse isqabqabsi weli ka jira laba kursi oo ka mid a ayaa dib loo dhigay doorashadooda waxaana maanta keliya la qabanayaa doorashada kursiga hob boqol iyo afartan kursigani ayaa waxaa dhowrkii sano ee lasoo dhaafay ku fadhiyey cabduqaadir cusuble cali oo isagu shahaadada qaatay isla shalayba waxaana doorashada maanta kula tartami doona cabdikariin cilmi tifow maamulka hirshabeelle ayaa la filayaa in dhowaan uu soo gebagabeeyey doorashada golaha shacabka waxauna cadaadis xoogan kala kulmayaa wakiilada beesha caalamka oo doonaya inay dhammaystiraan in la dhammaystiro doorashooyinka kala duwan ee dalka iyo sidoo kale doorashada golaha shacabka ee weli ku harsan qaar ka mid a dowlad goboleedada dalka sida dowlad goboleedka hirshabeelle iyo sidoo kale jubbaland guddiga doorashooyinka ama hirgelinta doorashooyinka heer dowlad goboleed ee hirshabeelle maanta ayaa la filayaa in kursiga hob boqol iyo afartan ay ku tartami doonaan laba murashax oo cabdiqaadir cusubla cali iyo sidoo kale cabdikariin cilmi tifow doorashadiisu maanta ay ka qabtaan magaalada jowhar kursigaasi oo ka mid ah kuraasta ugu adag ee musharaxiinta ku tartamayaan waxaana sidoo kale weli jira iskaqabsi xoogan oo u dhexeeya kuraas kale oo ilaa iyo laba gaaraya kuwaas oo qorshahooda shalay u ahaa in la qabto doorashadooda laakiin ay suurtogeli weysay maadaama weli la isku fahmi waayey kursi kuraastaasi galmudug haddaan eegna markan ciidamada daraabiishta dowlad goboleedka galmudug ayaa howlgallo qorshaysan waxa ay ka fuliyeen deegaanka godyaanyo ee koonfurta gobolka mudug halkaasi oo dhaqdhaqaaqyo ay ka wadeen xubno ka tirsan al-shabaab saraakiisha ciidamada daraabiishta galmudug ayaa sheegay in howlgalka lagu burburiyey gaari walxaha qarxa kasoo walxaha qarxa een kasoo buuxiyeen al-shabaab sida ay ku sheegeen ciidamada daraabiishta sidoo kalena ay dileen xubno dhowr ah oo ka tirsanaa al-shabaab saraakiisha daraabiishta iyo sidoo kale kuwa deegaanka qaraarow ayaa warbaahinta dowladda waxay u xaqiijiyeen in howlgalkani uu daba socday xogo ay heleen islamarkaana ay sii wadi doonaan ilaa iyo inta howlgallada ay noqonayaan kuwo ay ka guulaystaan saacadihii lasoo dhaafay deegaano dhowr ah oo ka tirsan gobolka mudug ayaa waxaa si weyn looga dareemayay dhaqdhaqaaqyo ay wadeen xubno ka tirsan al-shabaab ha yeeshee ciidamada daraabiista galmudug ay sheegeen inay ka hortegayaan markii loo eego falalka amni darre ee mararka qaarkood ka dhaca deegaanada koonfurta ah ee ku yaala gobolka mudug ee galmudug waxaana sidoo kale ay sheegeen inay doonayaan inay ka hortagaan khatarta al-shabaab ee inta ugu badan qaraxyada iyo dilalka ay ka fuliyaan deegaano dhowra oo ka tirsan galmudug ciidamada daraabiista galmudug ayaa inta badan waxay howlgallo kala duwan oo amni xaqiijin ah ka sameeyaan deegaanada kala duwan ee ka kooban tahay markii loo eego galmudug waxaana howlgalladaas inta ugu badan ay kaga soo horjeedaan falalka amni darro oo mararka qaarkiis ka dhaca gudaha deegaanada gobolkaasi mudug markaana wasaaradda amniga xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa fartay hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha soomaaliya inay kala laabato warqadda dalku joogga wakiilka midowda afrika ee soomaaliya faransiiska madheera sidoo kale aanan siin karin warqadda dalku galka ah waxaa agaasimaha hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha la faray inuu ku wargeliyo in dhammaan cidda ay quseyso in faransiiska madheera aan dalka la keeni karin maadaama uu yahay qof aan dalka laga rabin guud ahaanba waxaa kaloo si kumeel gaara loo xiray dhammaan howlaha terminalka mofcom ilaa iyo amar dambe warqad kasoo baxday wasaaradda amniga gudaha xukuumadda soomaaliya gaaraan xafiiska wasiirka amniga ayaa arrintan lagu cadeeyey waxaana sidoo kale la faray guud ahaanba ama waxaa la farayaa hay-adda amniga ama hay-adaha amniga gaar ahaan kuwa ka howlgala garoonka aadan cadde in danjire modheera aanu soo geli karin dalka maadaama uu yahay qof aan dalka laga rabin sidoo kalena waxaa lagu wargelinayaa lana farayaa in ay fuliyaan dhammaan hay-adaha sare ee kor ku xusan gaar ahaan kuwa amniga socdaalka jinsiyadaha iyo maareeyaha garoonka si markii loo eego in si kumeel gaar ah loo xiray dhammaan howlihii terminaalka mofcon ilaa iyo amar dambe laga bilaabo tobanka bisha abriil sanada laba kun iyo labiyo labaatan warqadaasina waxaa ku sixnaa cabdulaahi maxamed nuur wasiirka amniga gudaha xukuumadda xilgaarsiinta markan haddaan eegno hay-adda bisha case imaaraadka carabta ayaa waxaa inta badan degmooyinka gobolka banaadir hay-addaha bisha case ee imaaraadka carabta ayaa inta badan waxay degmooyinka gobolka banaadir raashin ugu qaybisaa dad aada u fara badan oo kuwaas oo ka mid ah dadka danyarta ah ee ku sugan degmooyinka gobolka banaadir xalay maqribadii lix boqol oo qoys ayay deeq raashina gaarsiiyeen oo degmada xamar jajab ka sugnaa faadumo cabdiqaadir xasan ayaa warkan faahfaahinaysa
qaybteeda bisha cas waxay deeq raashinoo bisiloo afurina ay u qaybisay ku dhowaad lix boqol oo qoys oo ku nool degmadan xamar jajab oo ka mid ah toddobiyo tobanka degme ee gobolka banaadir waxay bisha cas imaaraad ay sheegtay in ay wadi doonto deeqdan inta lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan dhammaanna la wada gaarsiin doono guud ahaan degmooyinka gobolka banaadir dowladda imaaraadka gaar ahaan qaybteeda bisha cas waxay sheegtay inay mar kasta u taagan yihiin gurmadka iyo afurinta wanaagsan ay u samaynayaan dadka danta yar ee aan afuri karin ee ku nool gudaha magaalada caasimada ee muqdisho deeqdan raashiin ee afurinta laga qaybinaya halkan waxaa goobjoog ka ahaa mas-uuliyiinta maamulka degmada xamar jajab oo ugu horeeya gudoomiyaha arrimaha bulshada degmadaasi iyo gudoomiyaha ururka haweenka dadkii danta yaraa ee halkan raashiinka loogu qaybinayay ayaa imaaraadka carabta qaybteeda bisha cas kaga mahad celiyey sida afurinta wanaagsan ay ugu sameeyeen dowladda imaaraadka iyo maamulka xamar jajab waa u mahadnaqaynaa gudoomiyaasheenna gudoomiyaha degmada xamar jajab gudoomiyaha arrimaha bulshada gudoomiyaha ururka haweenka xamar jajab intaba waan u mahadnaqayaa maamulkana waa u mahadnaqayaa maanta afurka la isiiyey waan ka mahadnaqayaa waan u baahnay baahiyaa ii haysay maasha allah waxaana jeclaa dowladda imaaraadku inay mid ka badan noo keento insha allah wax khayr qabana ilaahay uu siiyo insha allah wax ka sii wanaagsan inayna siisaan jecelnahay afurstan oo bisha cas masiisa amaaraadka waa ku mahadsantihiin magan allah tihiin iyo magan rasuul hay-adda imaaraadka iyo shacabkooda kulli shaqaalayaasha kulli waa idin salaama waa idin mahad celinaynaa soonkan bashbash iyo barwaaqo oo nicmadaan oo soo adeegteen araadka inaa mahad ilaahay inoo keenayna siyanaan aan ku afroonahay lagu afurinayo walaalaheenna soomaaliyeed ay noo soo garteen yani maaragta walaalaheen imaaraatis iyo bisha cas waxayna u socotaa si habsamiya si wanaagsan maxamuud cali xasan maxamuud dheere waa gudoomiyaha arrimaha bulshada degmada xamrjajab ee gobolkana banaadir u dhiisay imaaraadka carabta gaar ahaan bisha cas ayuu kaga mahad celiyey sida ay raashinka ugu qaybiyeen ee afurinta dadkan danta yar ee ku nool dhammaan waaxyaha degmada xamrjajab ee gobolka banaadir waxa uu sidoo kale gudoomiyuhu sheegay inay soo dhoweynayaan cid kasta oo afurin wanaagsan u samaynaysa dadka danta yar ee ku nool halkan afurka dadka tabaalaysan ama danyarka ah galabta halkan afurka lagu samaynaayo ama lagu siinaayo afurkaas ay noo soo ay noo soo dhiibeen walaalaha bisha cas iyo imaaraadka waan uga mahad celinaynaa waxaan leenahay dad walaalihiin oo maaragtay aan afurkoodu samaysan karin ama uu ku yar yahay ayaa ka faa'iidaystay sidaad galabta u jeeddaan afurka aad soo dhiibteen dadka loo soo dhiibay halkan lagu soo gaarsiiyey u qidmaynaaya ayaguna way mahadsan yihiin telefishinada markhaatiga ka ah in galabtan dadkan oo masaakiinta ah walaalaha soomaaliyeed ah ku nool degmada xamarjajab in la siinaayo afurkan loo qaybinayo ayaguna way mahadsan yihiin mar kale anigoo guddoomiyaha degmada iyo maamulka degmada wakiilka ah ahna gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada xamarjajab waxaan inka guddoonnay deeqda raashinka oo afurka ah oo degmada galabta loo keena iyo dadka danyarta ah faadumo cabduqaadir xasan raadiyaha tvga dalsan muqdisho
waryahayaga faadumo cabduqaadir xasan aaday u mahadsan tahay markaan haddaan eegno wasiirka amniga xukuumadda soomaaliya cabdulaahi maxamed nuur ayaa waxa uu sheegay in khatar xoogan ay ku soo wajahan tahay dalka arrimo kala duwan ayuuna ka hadlay wasiirka amniga gudaha xukuumadda xilgaarsiinta iyo sidoo kale arrimo kale oo aada u fara badan cabdulaahi maxamed nuur oo ah wasiirka amniga xukuumadda en soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in dalka dhibaatooyin kala duwan iyo khatar xoogan ay kusoo wajahan tahay villa soomaaliya ayuuna ku eedeeyey gaar ahaan in ay faransiiska modheera ay dalka ay doonayaan inay dib ugu soo celiyaan arrimo kale oo aada u fara badan ayuu ka hadlay wasiirka arrimaha wasiirka amniga gudaha cabdulaahi maxamed nuur oo horey u sheegay in wakiilka midooda afrika ee soomaaliya ee la eriyey uu dhibaatooyinkii la shaaciyey iyo kuwo kale aan la shaacin uu ku hayay shacabka soomaaliyeed waxaana ku eedeeyay fila soomaaliya gaaraan madaxweynaha mudxuleedkiisu dhammaaday in uu si indha la-aan ah u difaacay danjire faransiiska modheera halka warkaas aad ka dhageysanaysaan waa raadiyaha dalsan muqdisho soomaaliya markana akhbaaraadka dibadda haddaan eegno ra-iisul wasaarihii dalka bakistan cimraan qaar cimraan qaan ayaa xilkii laga xayuubiyey ra-iisul wasaaraha dalka bakistan cimraan qaan ayaa luumiyey codka kalsoonida kadib markii baarlamaanka dalkaasi aqlibiyadiisa kacodaqlibiyadiisa ka codeysay hogaamintiisa arrintan ayaa timid kadib markii ay mooshin ka dhan ah cimraan qaan ay soo dhigeen xisbiyada mucaaradka baarlamaanka dalkaasi ayaa looga fadhiyaa in maalmaha soo aadan ra-iisul wasaare cusub oo deg deg ah soo magacaabaan waxayna isniinta yeelanayaan kulan deg deg ah si ay u doortaan ra-iisul wasaarihii bedeli lahaa cimraan qaan oo codka kalsoonida ah ka waayey baarlamaanka dalkaasi dadka falanqeeya siyaasadda bakistan ayaa waxa ay sheegeen in shaqsiga bedeli karo cimraan qaan in uu ka imaanayo hogaamiye xisbiga mucaaradka uuna noqon karo jehbaz shariif oo ay walaalo yihiin ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaasi nawaas shariif daqiiqado ka hor inta aysan codbixinta bilaaban afhayeenka aqalka hoose ee baarlamaanka bakistan oo xulufo la ah master cimraan qaan ayaa ku dhawaaqay inuu xilka iska casilayo xubno ka tirsan xisbiga imraan qaan ayaa isaguna baxay ama isaga baxay dhismaha iyaguna ku adkaystay inuu dhibbano u yahay shirqool caalami ah oo lasoo magaleegay ugu dambeyntiina dowladda waddanka sacuudi carabiya waxay sheegtay in dumarka ku nool gudaha dalkaasi ay safri karaan maxram la-aan gudaha dalkaasi sacuudi carabiya waxay hadda ku dhawaaqday in dumarka dalkaasi ku nool ay safri karaan iyagoo la soconin qof maxram ah ama qof markii loo eego aanan u dheexi karin haweeneydaasi weliba haweenka qaangaarka ah ee dalkaasi ku nool ayaa arrintaani ay ku socotaa guud ahaan warkii subax ee aada saaka kala socoteen raadiyaha dalsan waa nageynta ciddu warkayga seego barahena bulshada ayay ka heli karaan ee nabadgelyo
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warlahelyaabaa talalhel